maalintii labaad ayaa shir uga socdaa magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda dhexe soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka shirkani ayaa qodobka ugu weyn ee looga hadlayo ayaa waxa uu yahay sidii dagaal wadajir ah loogu qaadi lahaa xarakada al-shabaab kaas oo madaxweynaha soomaaliya hore u sheegay in dagaal lagu qaadayo shabaabka ka dagaalama qaybo ka mid ah dalka soomaaliya haddaba shirkani ma laga filan karaa in ay ka soo baxaan go-aan ay ku midaysan yihiin madaxda ku shirsan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay inta uu jiro khilaaf in wax midaysan aysan ka imaan karin shirkani ka socda magaalada muqdisho kalena waa tii haddana nagu sheegay qur-aankiisa walaa tatanaazacuu fatabshaluu fatadhabariixukum oo ha doodina oo ha dagaalamina awoodiina way kala tegaysaa haddii idinka aad maaragtay iskaga hor timaadaan dood iyo muran iyo maaragtay isqabqabsi keliya maaragtay ay ku kooban tahay oo dadka soomaaliyeed si guud ahaan aanan faa'iido ugu jirinne haddee waxay iska noqonaysaa jugjug meeshaada joog sidoo kale xildhibaan daahir amiin jesow ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkani go-aano midaysan oo ka dhan ah al-shabaab ay ka soo bixi karaan waxa aada iyo aada suurtagal u ah waaye sababtoo ah mas-uuliyadda saaran ayaa tilmaamaysa inay khilaafka meel iska dhigaan marxaladda dalka isku sugan yahayna waa la aragtiin oo dadka oo dhan buu arkaa haddii shacabkii aan matalayni ee dowlad goboleedyada ay matalayeen ee dowladda dhexe ay matalaysay ee baarlamaan uu matalayay oo wax walba muxuu ah mas-uul kasta shacabkaas matalaada ugu yahay hadda kaalin ugu aadan waxa weeye maalin walbana ay jidadka meydkooda u yeelo waxa waxaa muhiima in ay tanaasulaadkaas noocaasa ay la yimaadiin oo ay nin walbaba oo muxuu ahay awoodda iyo iyo iyo karaamada isku fadhiisanayo kursiga soo fadhiisanayo uu leeyahay oo lagu xankaraamayo ee shacabka soomaaliyeed ay ugu tanaasulaan anigu waxaan qabaa in arrintaas ay ay ay tahay arrin positive oo raggaas mas-uuliyiinta ka imaan karta xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowladdu iyo kuwa maamul goboleedyada ay marka hore isla qiraan in uu ka dhexeeyo calanka iyo ciidda soomaalida dadkan soomaaliyeed ama maamul goboleed ha noqdaano ama dowlad dhexe ha noqoto dad ka wada dhexaysa calanka iyo ciidda hadday u muuqdaan ee ayna noqonin shaygan ana iskale kaagana kurelihi ee sida dadka badi ee ummadda soomaaliyeed ay u arkayaan ama maamul goboleedyo ha noqoto ama goobaha maaragtay inta badan ee loolanka siyaasadeed ee uu ka jiro ama gobolada sida gaarka ee hadda weliba dadka la hadalhaya ee anugu wada tashano laleeyahay meelaha iyaga ay gacanta ku hayaan waa meelaha oo aad moodid no manis land oo kale maaragtay lagula dhaqmo dadka jooga ee ku nool wax tixgelina aanan la siinin lagana qaybgelinin talada iyo amniga kaalinta ay ku leeyihiin hadday ciidan noqon lahayd iyo haddii talo oo maaragtay oo magacaabis ay noqon lahayd ugu dambayntii xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay hoos u dhigeen awooddii baarlamaanka soomaaliya oo horay xubnaha ka tirsan looga soo xulay maamulada ka jira dalka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ruulkiisii ay ogolaadaan waayo ana hadda ma qabo waxaa is haysta inay yihiin muxuu ahay xakuumadda iyo muxuu ahay maamul goboleedyada waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada inay ay doonayaan inay muxuu ahay ay baarlamaankii federaalka ahaa ee deegaanadaas laga soo doortay labada aqalba inay awoodii baarlamaankaas ay rabaan iyaga in la hoosgeeyo saxna ma aha baarlamaanka awooddiisa ha loo daayo xukuumadda awoodeeda ha loo daayo ayaga ruuxooda awood bay leeyihiin oon ku ixtiraamayno oo aan ogolnahay in aan aan kula shaqayno waayo aad baan risbakti gaara u siinaynaa waayo dadkii nooga hooseeyaan marka annagii waxay naga dhigeen baarlamaan ahaan dad aanan waxba usoo dhicin karin shacabkii ay mataleen ayay naga dhigeen marka arrimahaas waaye arrimaha meesha taagan axmed xasan colaad v o a muqdisho